waxaa noola soo sheegay inay meesha ka jirto xaalad caafimaad oo liidata gaalka ayaan ka tagnay waxaan tagnay ceeldibir adi qiyaasahaan waxay isku jiraan waa boqol iyo siddeetan kilomitr meesha markaan tagnay waxaan ka bilownay wacyigelin iyo daweyn adi muddadaas waxaan daaweynay dad ku dhow afar boqoloo ruux dadkaas waxay kala qabeen cudurro kala duwan waxaa ugu daraa cudurrada nafaqayrida oo deegaanka caruurta ku dhaqan oo dhan ma haystaan wax brogram nafaqo ah haba yaraatee ma haystaan cudurrada kale oo meesha ka jira waxaa ka mid ah cudurrada maqaarka ku dhaca aad ay ugu badnaayeen waxaa kaloo jiray aan aragnay kiisas cudurrada ku dhaca feeraha oo kale hadday tahay burukiitada ilmaha ku dhacdo oo kaleeto waa ku soo aragnay sidoo kale waxaan soo aragnay cudurrada dhiigyarida haba u bataan haweenka uur kale oo kaleeto caruurta qaar ka mid oo kaleeto inay uurkoodu aad u yaryahay micnaha dhiigoodu aad u yaryahay qaarkood xitaa u baahnaayeen in loo sameeyo dhiig ku shubis adeegaasna aysan xagga ka helaynin waxaan sameynaa marka kiisaskan isdhaanay garaab waaye oo markaas xaaladooda arrin degdega waaye ilaa iyo kiisas waxay ahaayeen u dhexeeya adiga siddeed ruux ilaa iyo dhowr iyo toban ruux adiga markii waxaa diyaar noqotay oo suuragal noqotay inaan soo qaadno dad siddeed ruuxa aan keennay isbitaalka gaalkacyo la jiifiyo loona bilaabo daaweyntii sidoo kale waxaan ka bilownay meeshii wacyigelin cudurka shubanka oo ka dilaacay mar sida looga hortago shubankaas oo kaleeto sida loo nadiifiyo gacnihii oo kaleeto sida qashinka layskaga fogeeyo oo kale habka loo management ka gareeyo ama loo hagaajiyo qashinka iyo guriga iyo dhammaan oo kaleeto ayaan wacyigelin ka sameynay wax kaleeto oon annaga aan soo indhaindhayna meesha dadku waxay sheegaya inay run tahay in kaleeto markii aan fiirinay wax run caafimaad oo muddadaas shaqaynaysa haba yaraatee ma aysan jirin mayahay marka cudurrada ugu badan ee aada dadka ka daaweyseen hadda afarta boqol aad ii sheegtay maxaa ka mid ahaa kuweys ugu darnaayo deegaanka aad kusoo aragteen walaa cudurka ugu badan afrage ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan cudurrada oo ku dhaca digestifeka ama dheebshiidka ama cudurkan soomaalida u taqaano shubanka oo kaleeto inkastoo shubannada qaar ay halis yihiin qaarna ay kala roon yihiin marka laakiin celcelis ahaan nambarkii aan qabanay waxa u badnaa shubanka shubankana waa cudur si fudud lagu kala qaado laakiin si fudud loo daaweyn karo lagana hortegi karo marka cudur kusoo xigana waxaa cuduradan ku dhaca burukiitooyinka iyo feeraha ku dhaca sidoo kale cudurrada feeraha dhexdooda waxaan kasii aragnay kiisasaan uga sheekeynay inay yihiin t b oo ayaga laftirkooda aan kula talinay inay tagaan isbitaal gaalkacya si loogu sameeyo baaritaan oo loo kala caddeeyo wax ay yihiin annaga baaritaan oo advisada oo fiican ma aan wadan oo markaas ma aanan kala caddeyn karin raaji iyo baaritaanno waaweyn ma aanaa wadan sidoo kale waxaan aragnay kiisas u baahnaa kahortag ama tallaal oonan helin kiisaskaas waxaa ka mid ah jadeecada ilaa iyo laba kiis oo jadeeco ah jadeecadana waxay ku jirtaa cudurrada sida saa'idka u faafa maadaama xalka keliya oo daawo ayadu ma lahan waa kahortag waxeeda waa tallaal marka waad dareemi kartaa hooyo reemiyi ah shan cunug haysataa tallaalkan uu ugu sokeeyo boqol iyo siddeetan kilomitr inays access u yeelinay inay intaasoo qarash iska bixiso waxaa kaloo nolosha aan aragnay kiis oo webin kaf ah ama xiiq dheerta markaan sii wareysanna waxaa loo sheegay maadaama ceeldibir waxaa hoostaga lix iyo toban tuulo kiiskaas wuxuu ka yimi meel tuulo ah hooyada waxay noo sheegtay carruurta in qaarkood kuwii ka waaweynaa ay horteedsaan ugu facaayeen laakiin kan ay haddana soo gaarsiisay sidoo kale kiis waxaa noola sheegay gowracataa kaas maana arkin laakiin laakiin labadaas kiis waan saddexdaas kiis kiiskaas labadaas miisaliskii halkan oo webin kafka waan aragnay waxyaabaha la yaab kale oo aragnay waxaa ka mid ah kiis yar oo cunug laba bil jira ku dhacay caabuqa afka ku dhaca afkii burburay naaskii nuugi waayey kabacdii nafaqdarro galay kabacdii dhiig la-aan ku dhacday oo dhiiggiisa noqday labo hooyadii waxaan kula talinay inay gaalkacyo geyso waxay dhahda maamo gaalkacyo gaariga waxaa lagu kiriistaa ingeray dhahaan yacni qofkaas bisha u shaqeynaya saddex boqol oo dollar haddii lala gorgorto mana laba boqol iyo siddeetan marka ma awooday tiri waxaan meeshaydaan ilaahayga ku sugayaa adiga kiiskii ilaahay mahadiisa waa noo suura gashay inaan soo qaadno si halka gaalkacyo lasoo jiifiya muddo bil ilaa hadda muddo bil ay qaadanaysaa baxnaanadiisa waayo nafaqa darre zaa-idoona ahaa dhiig la-aanna wuu ahaa ishal gaalkacyaan soo gaarsiinay marka waxaan soo caddeynay meesha inay ka jirta xaalad caafimaad oo degdega
waxaad ii sheegtay kiisas shubanka inaad soo aragteen marka tiradoo kale miyaad soo ogaateen sidees ula tacaasheen
horta kiisaskaas wixii aan daawo u samayn karnay waan sameynay qaarkoodna follow up aan weli aan ku haynaayo dadkii deegaanka waxaan u sameynay contacts ay nagala soo xiriiri karaan oo kaleeto celcelis ahaan adiga waxaan isdhihi karnaa ilaa iyo siddeetan iyo toddobo adiga siddeetan ilaa iyo sagaashan tiro u dhexaysa ayay ka ahaayeen kiisaskan qaabilnay kiisaska kale oo ku badan waxaa ka mid a kiisaskan ku dhaco galmada ku gudba oo kaleeto sida cudurradan laisku dhaha s t d da oo kaleeto infectionka ku dhaca xubnaha taranka oo kaleeto dadka cabasho weyn ayay ka qabeen
sidaan ognahay ceeldibir iyo deegaanada ku dhow abaaruhu way kusoo laalaabteen cunno yari baa ka jirta nafaqa daradoo kale maxaad ku ogaateen sideese iyada lafteeda aada ula tacaasheen muddadii aada joogteen
wallaahi nafaqa darada waxay leedahay hal beeg lagu cabiro waxaa jiro mawaag gacanta lagu xiro ama cabir gacanta lagu xiro waxaa kiisaska nafaqa darada aan ogaanay nafaqa darada liidata zaa'idka ah oo u baahan in la jiifiyo safiir mal nutrition aa la yihahdaa iyo moderate mal nutrition kiisaska oo safiirka aan aragnay xaaladda deg dega u baahnaa oo isla maalintaas in laga jawaabo u baahnaa ilaa siddeed kiis ayaan aragnay sideedeedii kiisna qofkii awooday inuu gaalkacyo geysta ugu geystay intii aan isdhahnay wax u garaabi kara ma lahana waxa waaye gaalkacyo annagaa soo gaarsiinay